madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylic ayaa magaalada hargeysa ka daafuray mashruuc cilmi baaris oo ku saabsan isbeddelka cimilada iyo saameynta xoolo dhaqatada ay kala kulantay kaasoo laga sameyn doono deegaanada somalilan islamarkaana socon doona muddo shan sana ah daafurka mashruucan cilmi baaris ayaa goobjoog ka ah wasiiro ka tirsan maamulka somalilan duqa magaalada hargeysa baxda waxbarashada xubna ka socday hay-adaha qaramada midoobaya kuwa caalamiga ka howlgala somalilan doctor maxamed cismaan fadal oo ka mid ah aasaasayaasha macadka horumarinta iyo cilmi baarisa ee loo soo gaabiya suuraadi ayaa ka warramaya ahmiyadda mashruucan mashruuca waxaa wada samaynaya oo mashruuca uu yahay cinwaankiisu arrimaha reermiyiga iyo saamaynta isbeddelka cimilada ee adduunka aynu kala mid nahay innagana waxay noo dheer yihiin shan sannadood buu mashruucu soconayaa mashaariicda ugu dhaadheeree ininta saddexaad ama dalkeenna la siiyey buu ka mid yahay dalka wasaaradda arrimaha dibadda ee danishka iyo hay-adda danida ayaa mashruuca dibidmaayo fandgaraysay oo bixisay waxaa xaggooda ka madaxa guud ahaan gabadha iyaduna ku takhasustay somalilan muddo badan louis mo baa la yidhaahdaa dadkaas somalilan oo u soo banbaxay arrintaa maanta inaynu gacmaheennu dhan isugu geyno gacmaheenna isugu geyno arrinta reermiyigeenna xoola dhaqatadeenna inaynu shanta gacmoodba isugu geyno ayaynu arrintaas weeyaan madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici ayaa sheegay in mashruucan u ahmiyad weyn u leeyahay bulshada